kusoo dhawaada barnaamijkaygii baraarug maanta baraarug baan inoo wadaa a d h d ga qofka maskaxdiisa waxa ka dhex socda ayaan rabaa inaan isagoo filan ahaana idin matalo akhriska markaasaa u bilaabo laynka koobaad waan la socdaa ka labaad waan la socdaa ka saddexaad waan la socdaa ah anaya cidiyahan asma bay kugu baxeen maalmahan cidiyahan casaanka midabka weeyaan baan isi dhibaatada waxay ka haysata hayaga xaajiyadii maalintii isku soo garaacaysay iyo damiyaad la hadashay lamaad hadlinba maalmahan maxaad kala hadlay wade ma jirto na lacagtii horta maalintii meesha dhigatay boqol ma iskaga dartay hablaayo kada waxba ha u dirin horta bahashan quraanjada la yidhahda ma aragtay quraanjada bahashan la yidhahda waa ban la yaabanayo aniga waxaan isleeyahay caloosha wax ka kuusan waa maxay hilibaa halkaas ama iwrka ka yaala dadkay ka dhashaa dabeel baa maalmahan soo dhacday laba jaakeed iska soo iibso britool xageen marayay allah xageen marayay xageen marayay meesha iga lunta meesha marayay laynkan marayay cadeer cadeer fiican baa soo baxday iminka dharka yar ma meedha ma gaarsiisa abad iska baxday tiina la hadalo aad islo kuluntaane saasaa kaaga yar wanaagsan akhriskan waqti kuuma hadhin waqti dheer baad haysataa asmaay laba cishaa ku hadhintaad assignmentka dhamaynaysa laba cish wax dheer weeye